asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibyaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasna infajigan ayaa laga rabaa
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo sabti ah sidii labaatanka bisha may laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey markaas aan helayno ayaa waxay sheegayeen in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka somalilan qaraxa lagu dilay daba qaraxaas halka uu ku dhacay ciidamada meesha ay joogeen iyo halka lagula eegtay ayaan soo gubi doonaa dhaqaaq caawa socda waxaa kaloo maqli doonta barnaamijkeena qayb ka noqon doona taliska booliiska magaalada beledweyne ayaa sheegay inay ay dad markaasi ay u soo qabteen dil xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliska booliiska oo arrintaas faahfaahin ayaad maqli doonta waxaan kaloo idin soo gubi doonaa wuxuuna ku-xigeenka maamulka puntland ayaa maanta dahfura imtixaanaadka shaadiga ee deegaanada maamulkaasi puntland oo maanta bilowday waxaan kaloo idin haynaa khilaaf adag ayaa ka dhex jira xukuumadda iyo mucaaradka somalilan mudaharaad aan sharci ahayn lama qaban karo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka somalilan oo shir jaraad maanta qabta ayaa faahfaahin ka bixiyey waraaqo markaa maanta mucaaradka ay u geeyeen waxyaabaha markaas ay ka hireen ayaan idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaa qaar ka mid ah dhallinyarada muqdisho ayaa ka aragtay dhiibtay handisaha shaqa abuur ee qaran uu markaa ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan kaloo idin haynaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa ka hadlay isbedelka uu markaa taliska booliisku leeyahay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho qodobadaas iyo soo kordhaca waad maqli doontaan saaxiibal kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
barnamijka wareega ayaan ugu degelinaa saaxiib yaal qarax sabee dhimashay dhaawac ayaa galabnimadii maanta kuman gobol dhici maanta wuxuu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana markaa kasoo baxaya warar kala duwan qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxaa uu ka kacay ama ka dhacay baanraadi bar kontarool oo ciidamo ka tirsan kubiltiriga dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo ambareeso oo shan kilomitir u jira magaaladaasi baraawe inta la xaqiijiyay saddex askar oo ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda ayaa ku geeriyooday qaraxu ahaa mid aad u xoogan oo lugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha deegaankaas waxaana ku dhaawacmay hal askari oo dhaawac alisa marka uu gaaray ka oo markaa lala cararay xarun caafimaad si halka loogu daabeeyo xaaladiisa caafimaad ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ayaa ku baxay goobta uu qaraxaasi ka dhacay iyagoo halkaa ka daadgureeyey jidadka iyo dhaawacyada askarta waxyaadu ay soo gaareen sawirro laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya in gebi ahaanba dhismaha barta koontarool ee ciidamada la qarxiyay ay ku lahaayeen deegaanka ambareso ay burburtay islamarkaana waxaa la arkayay in dhismaha uu markaa gebi ahaanba aad burburay oo markaa asaar xooga uu soo gaaray la-aad maamulka ah waan la xiriirnay dan wax ugu weydiino bal xaaladda imanka say tahay iyo in saraakiisha dhankooda ayaa weli ka jawaabin wicitaankeena si ay shirarka ugu horeyso ay arrintan ka hadlaan waa idin soo gudbinaa saaxiibya dhinaca kalena haddii aan eegno taliska ciidamada booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa markaasi sheegay inay dad u soo qabteen eh, dil xalay ka dhacay magaaladaasi beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliska ayaa waxa ay sheegay markaas in ay weli ay ku raajoogaan shakhsiyaadkii dilka ka dambeeyey islamarkaana haddii ay soo qabtaan ay la wadaagi doonaan shacabka soomaaliyeed inay soo bandhigi doonaan waxaa arrintan ka dambeysay kadib markii eh, mid ka mid ah nabadoonnada ugu caansan halkaa lagu dilay oo lagu magacaabi jiray la naxariistay nabadoon cali dheere marka xalay dabli hubaysan ay ku dileen xaafadda xaabataako bishaar xuseen jimcaale ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada ammaanka ee baaritaano ay ku aadan ay ka wadaan xaaladda ama xaafadda uu dilka ka dhacay in markaas ay u soo qabtaan dadkii ka dambeeyey dalka dilka ah shirka ugu qabtay maanta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan inuu ku faahfaahiyey
dad fara badan oo kusoo qabanay ee, falcad buranimo- burcadnimo way xiran yihiin kuwo kaleeto magaalada way ka baxeen waa ku raad joognaa waxaasoo dhan oo shaqaan hayno waxaa la rabaa in ayaguna ay garab garab istaagaan ee, laamaha amniga booliiska ay la shaqeeyaan amnigooda ay qayb ka qaataan waan ognahay dadku way hubaysan yihiin waxaan ku tabaynaa hub fara badanaan ku tabaynaa waxaan ugu jirtaa amniga way ka qayb qaadan karaan waxaan ugu jirtaa meesha xal ninka lagu dilay in haddii laysku taxalujiyo shacabka meesha jooga ay ninkaas gacanta ku soo dhigi kareen ugu yaraan waan aaminsannahay ama iba dili kareenba sidaa daraaddeed degmada waxaan ka codsanaynaa inay wada shaqayn laba aan wada samayno oo ay la shaqeeyaan laamaha amniga oo ay soo sheegaan ciddii ka shakiyaan ama ayaga naftirkoodu ay gacanta ku soo dhigaan hadday u arkaan inay baxsanayaan intaynu aan soo soconno anagu ilaa anagu buliisaan nahay meel walba ma taagnin xaafad kasta ma joogno derbi kasta ma taagnin waa soconnaa waa marnaa waa soo marnaa waa sii marnaa hadda xalay markuu dhibku dhacayay ciidankeenna waxay joogeen meel u jirta ee, adiga hal kilomitr ayay marayeen ciidanku markay soo noqdeen waxay yimaadeen meeshiiyo ninkii ee, dhiiggiisii iyo dhaawaciisa u yaallo nimankiina ay ka baxsadeen waxay ka shakeen way soo qabteen laakiin meeshaas ugu yaraan kun qofood waa joogta ninka ah, lagu dilayey ee, marxuumkaas nabadoonka ah waxaan aaminsanaha marka inay awoodeen ugu yaraan inay gacanta ku dhigaan anagu ma dhihin hubka soo la soo baxay jadka la soo istaaga laakiin marka waxaanoo kala dhacaan waxaan ognaa meesha inuu dukaamanka meesha ku yaalla iyo meelaha ku yaalla inuu hub yaallaan ognaa gaagartama innaguna hubka dhigis ma samayn hubna cid kama qaadin hubka qaarna waxaa wata dad isku ilaaliyoon ognahay annagu oo ama dad ee u shaqeeya dowladda ah ama dad ee ku jiray ee doorashooyinkii ku jiray yaa jira hubay haastaan oo ku ognaa way jiraan dadkaasna waxaan u dhaafnay inay ee, nafo- lafooda ay ku ilaashaan magaalada marka waa ka wada warqabnaa hub badan baa yaalla calaytaxaal waxaan ugu talagalnay maadaama ay xaafadda ee, xaawataako xaafadda la yidhaha ay ku soo bateen dilalkaasi siiba laanta nuur xawaad waxaan ugu talagalnaa jira waxaasna waxaa weeyaan shaqadaasna waa shaqo annagaa noqosaysa noo taalla Ee, waxaanan doonaynaa insha allah haddii lagu yidhahdo waxaa ka dambeeya inaan gacan bira ku qabanno meeshaas hawshaasna waxaan iska waraysan doonaa laamaha amniga iyo da- ee, madaxda naga sarreysa ayaan isla wadaagi doonaa kadibna go-aan baan ka qaadan doonaa insha allah haddii lagu yidhahdo dadka wax dilaya si dadka shacabka ugu soo horjeedaan ugu soo horjeednaa iyo si ka daran weliba Een, waxaan isku daynaa insha allah haddii lagu yidhahdo dadka wax dilaya oo dhibaatada geysan laba nooc isugu jiraan dad waa dad la yaqaano oo dadka dila oo la magac baxay al-shabaab dadna waa dad nabadgelyo xumo wada ee intii nabadgelyo xumadu waday oo shacabka ka tirsaneeday waa soo helna waa soo qabanay sharcigan aan ogeyn ee shabaab waa niman dhagar badan dhagartay wax ku dilayaan waa dhagar ay ka soo shaqeeyeen ay wax badan ka soo shaqeeyeen oy meesha seef ka dhigeen ee ogaadeen inuu askari hadda hortaagan uusan jirin haddii aan meesha marmarno hadda xaloo kale jamca yahaday ee ciidankii waxay ogaadeen inay mareen ay maqan yihiin markay ogaadeen way way ka faa'iideysteen waxay wax ku dilaan waa waa wax 10 daqiiqo gudahooda 10 daqiiqo way faa'iideysteen marka ciidanka markuu soo noqdana kama daba imaan
qaybihii hore ee barnaamijka ah wareegii wararka afar labaatanka sac raadi hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal markan haddii aan aadno hargeysa somalilan khilaaf adag ayaa ka dhex jira xukuumadda iyo mucaaradka somalilan kadib markii ay isku qabteen arrimaha la xiriira doorashada xilligii loogu talagalay in ay markaa ku qabsanto iyo furista ururada oo si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin xubnaha mucaaradka iyo markaasi xukuumadda talada hay-adaha ee mustabihi cabdi oo madaxweynaha ka yahay baa urarka ugu dambeeyey oo dhinacyadu ay si weyn iskugu hayeen ayaa ah maanta waxaa markaa la arkayay in xubnaha mucaaradka iyo warqado banaanbax ay u gudbiseen xukuumadda si ay arrimahaas ay uga hadlaan ama banaanbax ay u qabtaan hase yeeshee oo laga diiday oo warqadaas waxaa faahfaahiyey jirka arrimaha gudaha maamulka somalilan isagoo markaa sheegay in xukuumadda banaanbax aysan ka warqabin oo aan sharci ahayn inaan la qaban karin siduu hadal ku dhigay
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدي أدبا ومهنسنتين بحث صحافة ما أنت كور دويتو وحالكن لايقو كاني ورقد لبدا حسبي أعد إيا وطني ay soo qoreen labada guddoomiye ee labada xusbi warqadaasoo ujeedadeedu tahay wargelin bannaanbaxyada nabadgelyo ee badbaadada somalilan waa warqadaas waa marka ugu horeysa dastuurka qaranka somalilan ayaa ogolaanaya tilmaanaya tilmaamaya maxaan ku idhahdaye mudaaharaadka warqadaasi markay ii timi saddex xubnood baa siday oo yidhi saddexda xusbi baanu ka tirsannahay de jawaabtan siiyey waxa weeye waxaan u baahannahay mas-uuliyiintii warqadan soo qortay maysidin warqadda inaan halkan kaga wada hadallo oo aanu isweydiino asbaabaha iyo sababaha iyo ahyaamaha kale arrimaha kale ee howlaha nabadgelyada khuseeya marka ugu horeeya ujeedooyinka aynuunku waxa uu ogolaanayaa marka ugu horeysa in la caddeeyo ujeedada mudaharaadka loo dhigayo marlabaadka wuxuu cadeynaya wuxuu qorayaa in la caddeeyo goobta lagu qabanayo mar saddexaadka waa in lagu qoraa maxaanku idhaahdaye taariikhda mudaharaadka la qabanayo waa marka ugu horeysa sidaan halkan idinku tusay mudaharaadka oo ah warqadda aniga laysoo qoray oo wasiirka daakhiliga ah oo ah ujeedda wargelin warqadda laga doonayo in lasoo qoro ogolaansho in lasoo weydiisto mudaharaadka cidda qabanaysa waa kow waa laba kuma qorno warqadan goobta ay ka dhacayso mudaharaadku waa laba mac kuma qorno taariikhda mudaharaadku u dhacayo waa saddex kuma qorno saacadda u dhacayo intaasi sharciga public order log ay guddigood ku wada qoran tahay arintaa markaa waxaa kale oo maxaan ku idhaahdaye asbaabahan anigu aan u idhi maxaan ku idhaahdaye mas-uuliyiintii baanu doonaynaa warqadaha mas-uuliyiinta xusbiyadu ay qorayaan waxaa ka mid ah haddaanu nahay xusbiyada mucaaridkaa waxaanu samaynaynaa miidaan taxriir waxaa ilaa iyo maanta ku jiray mudaharaadka xilligay samayn lahayeen inaan la gaadhin maxaan ku dhahday kulmo iyo dadka noocaas ahoo iyaga maxaan ku dhahday laga hadlinayo waxaa kale oo jira aniga intaanay warqadda ugu imanin ayaa website walba iyo facebooka xusbiyada waxaa ku jira qoraalada ay maxaan ku dhahday ka samaynayaan maxaan ku dhahday arrinta mudaharaadka inahan oo dhan oo gef ku ah nidaamka mudaharaadka loo marayo ayaan anigu u codsaday oo qoladan u weydiiyey inay maxaan ku dhahdaye mas-uuliyiintaasi ay timaado marlabaadka waxyaalaha ujeedada ay ka dhigeen maxaan ku dhahdaye mudaharaadka waxaa ka mid ah waanu ka mudaharaadeynaa iyadoo dadka reer somalilan sicir barar ku yimi iyadoo muceshada cirka martay iyadoo maxaan ku dhahdaye ay arimihii muceshada ee ummaddu ay aada iyo aada ugu dhiban tahay waxay kaloo ku qoreen ayada oo arrimahaanu ka mudaharaanayna ay tahay faragelin madaxweynuhu uu ku farageliyey arrimaha nidaamka xusmiyada nidaamka commishinka iyo arrimaha oo haddii laga wada hadlayna afgarasho laga gaari waayo taasna macnaheedu ay tahay warqadan ay soo qoreen waxay ka baxeen wadahadaladii socday ee xusbiyada qaranka ay iyagu maxaanku dhahday ka mid yihiin madaxweynuhuna goobjoog ka ahna markaan arkay arrimaha noocan ah oo bal masalan sicir bararka markay ka hadlayaan shilinka somalilan dhowrkii sanadood ee u dambeeyey sicirkiisu meel buu taagnaa isaga iyo doolarku meel bay fadhiyeen cuntada ashcaarta wadanka gudihiisa ka soo baxdaa sicir bararkeedu mar qura muu kicina halkii ay taagnayd buu taagnaa waxa sicir bararku uu kacay oo anana aanaan dafirayna waxa weeye waa waxa aynu debadda ka soo dejinno waxa aynu debadda ka soo dejinaana waxa uu ka kacay adduunyada oo dhan masalan bisha may bilowgeedii bisha may bilowgeedii ama abril dabayaaqadeedii foostada shitaalkaaba waxay taagneyd boqol iyo shan isla may bartamaheediina waxay taagneyd laba boqol sicirka adduunyada ka kacay dagaalada adduunyada ka jira covid nnteenka waxyaalaha ka mid baynu nahay laakiin lacagteennu sarifka adduunyada halka ay ka joogto ee doolarka waa iskaga mid waxaa lagaga hadli doonaa arintaa hay-adaha dhaqaalaha ee dalka ka hadli doonaa laakiin arinta mudaharaadka ee hawsheedu ay sidaa tahay oo ah somalilan badbaadadeedu markii la badbaadiyey kowdii januwari koob iyo sagaashankii wixii ka horeeyey halgankii somalilan taliskii dictatorshipka ahaa lagaga xoreeyey ayaa la badbaadiyey somalilan cidda maanta laga badbaadinaya garan maayo de iyagaa soo qoraya waa inaanu ka wada hadalla idhahda ayaa badbaadada ayaa laga badbaadinaya goorma isticmaarkaa kale nagu soo kornay qaban garan mayno maxaanku dhahda meesha lagu qabanayo gobolka laga qabanaya meesha laga qabanayo mudaharaadyada meelana waa lagu qabtaa meelana waa laga diidaa in la qabto oo waxaa maxaa ka mid a meelaha maxaanku dhahdayey santarada dadka shicibku isugu yimaado meelaha ganacsigii xooga uu ka socdo meelaha cusbitaalada iyo maxaanku dhahday arrimahaas ay ku jiraan waanu ka wada hadli lahaan qoladii markaa isla markay iga tagtay ayaa shir jaraa'id baa la qabtay waxaa la yidhi warqadda waan ka aqbalay waan ka qaaday aniga igu socota inaan ka guddoomo waa lagama maarmaan ciddaanu ka wada hadli lahayn iimay imanin laakiin waxaan anigu markaa shirkan jaraa'id imika u qabtay ka wada hadalkeyda waan ka sugayaa madaxdii labada xusbe inay yimaadaan aanu arrintan ka wada hadallo wixii intaa ka horeysa arrinkan dadweynaha dhexgelina u gudbinayo hay-adaha iyo nabadgelyada ciidamadeena ka shaqeeyana aan gaarsiinayo ciidanka boliiska iyo ciidamada kale ee qaranka arrintaa ilaa laga wada hadlo oo go-aan laga soo saaro go-aanka laga soo saaraa oo golaanshanan wuu noqon karaa diidmana wuu noqon karaa mushkilad maaha Een, wixii ka horeeya ciddii tidhaahda mudaharaad baan qabanaya waxa aan u sheegayaa inuu yahay kayral sharci aan distoori ahayn oo sharci ahayn xaqna aanay cid u lahayn inay samayso nabadgelyo darada ka timaadana iyagaa sameyn iyagaa maxaan ku dhahdaye abuuraya aada iyo aad baa u mahadsantiin simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha anaanka iyo qurucdaan ibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo u haaya saacaduu jifaka naga tag ha naga kicinina riya reenja waxaad iga kala goysay ma adoo taajiriaad aragtay mayee dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baalla maad naqatay aniga haddaan iidaan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal oo kiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashiono ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
ogeysiis muhiim ah waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
dabii dhexe barnaamijka hawriga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsani magaalada muqdisho aad degeysanaysaan akhyaarta wadna kala socotahay markana haddii aan eegno ma- madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa maanta daahfuray imtixaanka shaadiga ee eh, dugsiyada dhexe ee maamulkaas iyo deegaanada waxaana markaasi ka qaybgalaya arada fara badan mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada maamulka puntland eena soo kale goobjoog ka ahaa oo markaa xafladda daafurka soo kale khudbada ka jeediyey iyagoona markaa ardayda ku dhiirigeliyay in ay hore u socdaan islamarkaana halkaas ay ku daan dadaalka waxbarasho ay ku aadaan maanta waa maalin ee, qiimo leh dhammaan ee, ardada iyo waalidiinta iyo ummadda reer puntland iyo soomaaliyeedba waxay u tahay maalin qiimo leh ee, waa maalintii ee, imtixaanka shahaadiga ee fasalada sideedaad iyo fasalka labiyo tobnaad oo ka bilaabanaya dhammaan deegaanada puntland ee, imtixaankan wuxuu ka dhacayaa ee, dhammaan xarun kasta oo leh fasalka sideedaad iyo fasalka labiyo tobnaad ee deegaanada Ee, imtixaankan waxaan ka soo bilownay shaqadiisa ee, bisha ee, january ee, ayaan soo bilownay Ee, maantay oo tahay sabti 28 bisha shanaad ayuu bilaabanayaa imtixaan qaadidda Ee, wuxuuna dhammaanayaa labada bisha juun ayuu dhammaanaya haddii la idmo Ee, imtixaanka fasalka ee, labiyo tobnaad wuxuu soconayaa lix beri halka imtixaanka fasalka sideedaad uu soconayo afar cisho Een, imtixaanka fasalka sideedaad waxaa u fadhiisanaya wiilal ee, toddoba kun ee, saddex boqol iyo laba arday gabdho shan kun ee, saddex boqol iyo siddeed arday wadar ahaan labiyo toban kun lix boqol iyo toban fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare waxaa u fadhiisanaya wiilal saddex kun lix boqol lixdan iyo toddoba arday halka gabdhuhu ay yihiin laba kun laba boqol toddobaatan iyo saddex Ee, wadar ahaan gabdhuhu waxa weeye ee, ee, wadarta ardada wiilasha iyo gabdhuhu waxa weeye shan kun sagaal boqol iyo afartan arday Ee, xarumaha imtixaanka lagu gelayo waxa weeye boqol iyo soddon iyo lix xarumood ayaa imtixaanka lagu gelaya lagu qaadaya oo iskugu jira xarumo ee, u gaara fasalka sideedaad iyo xarumo isku jira fasalka sideedaad iyo fasalka labiyo tobnaad iyo xarumo u gaara fasalka labiyo tobnaad sida haddeer aan meeshaan gambool imtixaanka lagu galayo wuxuu gaar ku yahay waa xarun ee dugsi sare oo keliya tirada ilaaliyaasha ee dugsiga sare iyo dugsiga dhexe waa iyo sideed macallin tirada howlwadeennada hadday yihiin kormeerayaal hadday yihiin exam officers hadday yihiin caawiyaal iyo dhammaan dadka ka shaqaynaya imtixaanka waxa weeye waa qof imtixaanku wakhtiga ayaan haya waa soo koobaya ardada waxaan u rajaynayaa gul waxaan rajaynayaa insha allah in imtixaanku noqdo imtixaan aad ku guulaysataan dhammaantiin wakhtiga waxaa iga dambeeya dad badan baa iga dambeeya marka waa soo koobayaa guul baan idiin rajaynayaa insha allah haddii ilaa hidmo ku guulaysta khayr baan isku ognaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan leeyahay aad iyo aada u mahadsantihiin ardayda bacda waxbarashada iyo booliisku saaxiib weeye si gaarayn saaxiib u nahay waxaa la rabaa sidii ammaanka aan uga wada shaqayn jiray ammaanka inaan uga wada shaqayno si dhow inaan uga wada shaqayno loo baahan yahay waxaan u malaynayaa teeramyadii hore iyo sannadyadii hore waxaa laga yaabaa kuwa ininkeeni ka mid ah inay xilliga imtixaanka ama saldhiga ku xidhan yihiin ama meelaha ku xiraadeen laakiin sannadkan hal qof ma xira hal qof baalki ma qabo waxaan u malaynaya iyadoo laftigeedu waxay ka mid tahay inaan isku dhownahay fahansannahay dhallinyaradu iyo waxbarashadu waxay tahay waxaan rabnaa inaan sii laba jibbaarro inaa xoojisaan inaa nala shaqaysaan haddaan ammaanka laga wada shaqayn waxaan u malaynayaa inaysan suuragal ahayn in mar kastaba ay ay waxa weeye talo kale aynu helayno intaas waa dhinaca ammaanka waxaan leeyahay dhinaca kale in la ilaaliyo wakhtiga sidii uu sheegay kormeerihii ama maamulihii imtixaanka in la ilaaliyo wakhtiga iyo taymka iyo goobta halkan laga naadiyey aad bay muhiim u tahay qof kastoo ardaya waxaa laga rabaa wixii halkan laga sheegay inuu qaato oo wakhtiga ilaaliyo oo waxa weeye taymka ilaaliyo oo macallimiinta u dhegelnuglaado oo waxa weeye intaasu marxaladda uu ka gudbaayo oo uu intaa ku soo baranayey inuusan si fudud aysan cidlo uga dhicin baa la rabaa inuu dadaalkii laba jibbaaraha laga rabaa meesha aad marayso maanta heer kale u gudbaysaa marka waxaa lagaa rabaa dadaalkaagii inaad sii laba jibbaadho oo waxa weeye aan wakhtigu kaaga dhumin intaa yaroo imtixaanka la qaadayo toddobadaa beriya aad iyo aada u mahadsantihiin rag badan baa iga dambeeya waxaan leenahay si dhow oo wada shaqayno waa isku dhownahay aad iyo aada u mahadsantihiin
marka u horraysa ilaahay baa mahadleh maanta waa maalin taariikhi ah waa maalintii loo dareerayey imtixaanada dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ee dowladda puntland ardadana waxaan ilaahay uga rajayaynaa inay guul ka dhaliyaan waxaad og tihiin inaad ka gudbaysaan dugsigii sare haddii rabbi idmo oo aad u gudbi doontaan jaamacadda ardada waxaa la rabaa inay wakhtigooda ka faa'idaystaan maanta waxaan ilaahay ugu madnaqayaa meeshaan aan taaganahay waa dugsigii sare ee gambool waa dugsigaan uga baxay dugsiga sare aad baan ugu faraxsanahay ardadana waxaan idinkula taliyaynaa inaad waxbarashada ka faa'iidaysataan haddii rabbi idmo waxaad og tihiin dhismihii puntland inaynu ka faa'iidnay dhammaantiinna waxaa wax ku barateen oo indhaha ku kala qaadeen iyadoo kala dambayn iyo horumar ay ka jirta puntland waxaa la rabaa taa inaa ilaashataan amniga aad ka shaqaysaan horumarka aad ka shaqaysaan macallimiinta aad u dhegnuglataan macallinku waa waalidka labaad weeye markii aabbahay hooyada laga soo tago waa inaad ixtiraam u haysaan waxaan kaloo halkaan uga mahadceliyaynaa waalidkii duruufta adag idin soo gaarsiiyey oo idinku soo baray iyagana abaalkooda waa inaad guddaan abaalkoodu wuxuu noqonayaa markaad waxbarashada ka faa'iidaysataan oo aad horumar samaysaan haddii rabbi idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaati guul baan idiin rajayaynaa haddii rabbi idmo
gudoomiyaha gobolka aad buu mahadsan yahay gudoomiye cawil xasan waxaan rabaa inaad ila soo dhoweysaan wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda puntland wasiir cabdulaahi xasan xasan
runtii saaka waa subax kale waa farxad kale wejiyada quruxda badan ardayda quruxda badan sharafta iyo wanaagga ka muuqda usoo diyaargarowga aa u soo diyaargarowdeen imtixaankii shahaadiga ahaa ee sannadka labada kun labaatan iyo laba labaatan iyo labaatan iyo kow labaatan iyo laba waxaan rajaynayaa insha allah guul siman labaatan kun oo arday oo isugu jira dugsiyo sare iyo dugsiyo dhexe in ay u diyaargaroobeen inay imtixaankii shahaadiga ahaa maanta oo bishu tahay siddeed iyo labaatan bishii shanaad aynu halkan ku daahfuri doonno daqiiqada kabacdi insha allah ardayay imtixaanku ma aha ciqaab ma aha cadaadis ma aha wax kale imtixaanka waxaa la rabaa inaad fan u aragtaan fan waa taqaaniin soo maaha inuu qofku u arko wax caadi ah wixii uu soo bartay uu rabo inuu baraktis gareeyo istijaabiyo naftiisa tijaabiyo laakiin wax laysku cadaadiyo maaha wax laysku xumeeyo maaha imtixaanka waxaa qofka ayaa waxaa uu istijaabinayaa bal wixii uu soo bartay inay yihiin wax u qalma waxaan rajaynayaa dhammaantiin idiin rajaynayaa guul siman ardayda reer puntland waxay sharaf ku leeyihiin oo ay aad ula dhacsan yihiin imtixaanka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland ay dejiso oo runtii muddadii uu socday ee dhowr iyo tobanka sano ahayd isku si u dhacayey isku wakhti bilaabmayey boqol iyo soddon iyo lix goobood baa la rabaa saaka inuu imtixaanku ka bilowdo bisha labadeeda bisha lixaad labadeedana uu soo gebagaboobo waxaan rajaynaynaa guul waxaan rajaynaynaa insha allah qof kasta hamigiisa iyo halka uu rabo inuu imtixaankaas uu ka gaadho inuu ka gaadho dhammaantiin waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo wasaaradda waxbarashada guud ahaan iyadoo isku duuban idinkuna aad ka mid tihiin inaynu wada guulaysanno imtixaankeenna uu hirgalo imtixaankeenna aynu ku faanno waalidka idinku soo tabcayay muddadii faraha badnayd ee aad iskuullada ku soo jirteen natiijadiisa natiijada imtixaanka ay ku farxaan idinku aad ku faraxdaan dowladnimadeenna iyo sistamkeenna maaragtay aynu ku dhex nool nahayna aynu ka aragno inay diyaar inuu u yahay imtixaanka waad arkaysaan taliyihii qaybta inagala soo qaybgalay guddoomiyihii gobolka inaga soo qaybgalay boqol iyo lix iyo soddonka goobood uu ka dhacayana sidaas ayaa madaxda kala duwan ee heer gobol iyo heer degmo iyo wasaaradda waxbarashadoo isku duubani ay u joogaan ay khudbada uga jeedinayaan ardayda u hambalyaynayaan sidaas darteed waxaan rabnaa insha allah inaad talooyinka laydin siiyey ee halkan hortay laga soo jeediyeyna si fiican u qaadataan si fiican u fahamtaan waa garanaysaan dee arday baad tihiin wax badan baad maaragtay kala socotaan sistamka imtixaanaadka iyo waxbarashada waxaan rajaynayaa insha allah imtixaanku inuu guul inoogu bilowdo guulna inoogu dhammaado insha allah intaa wixii ka dambeeya waxaa mar dhow inoo soo gelaya oo halka kan hambalyadii iyo furitaankii imtixaanka inagala soo qaybgeli doonaa insha allah daqiiqada ka bacdi madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash baa inoo iman doona oo halka hortiinna soo istaagi doona insha allah khudbad qiimala idiin jeedin doona imtixaankana idiin furi doona sidaas baa imtixaanka uu ku furmi doonaa insha allah dalka oo dhan aad iyo aad baa u mahadsantihiin haadaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweyne halka kan waxaa jooga arday shan boqol iyo kow arday ah oo maanta ku gelaya dugsiga kan gambool imtixaankii shahaadiga ahaa ee sida caadiga ah aan qaadi jirnay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda puntland ay qaadi jirtay sanadkan waxaa imtixaanka u fadhiisanaya arday ku dhow labaatan kun oo arday oo isugu jira dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe waxaa imtixaanku uu ka dhici doonaa boqol iyo soddon iyo lix goobood oo ku filiqsan sagaalka gobol ee puntland waxaa ilaalin doona macallimiin gaaraysa kun macallin waxaa kale oo ka shaqayn doona howlwadeernayaal iyo kormeerayaal gaadhaya laba boqol waxaa ka qaybgelaya guud ahaan hay-adaha nabadgelyada ee dowladda puntland ko- boqol iyo soddonka iyo lixda gooboodba imtixaanku hal mar ayuu ka bilaabmi doonaa Ee, waxaan rabaa max- madaxweyne anigoon hadalka sii badinayn inaan kugu soo dhoweeyo kelmadahaagii sharafta lahaa ee aad ardayda puntland aad u sheegi lahayd saaka kusoo dhoweey madaxweyne wasiirku waa mahadsan yahay eh, wasi- wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare eh, guddoomiyaha guddoomiyaha gobolka taliyaha qaybta mas-uuliyiinta kale ee halkan ka soo qayb gashay xafladda tan qaadaha iyo qiimaha leh saxaafadda eh, ardayda qalin jabinaysa maanta dugsigan gambool ka qalin jabinaysa ka qalin jabinaysa eh, imtixaan- eh, imtixaanka imtixaanka ku guulaysa raalli ahaada guud ahaan ardayda reer puntland oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaa maanta salaan ka bacdi maanta waxaan eh, u hambalyaynayaa ardada afraad iyo siddeedaad eh, ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ee maanta halkan imtixaanka ku gelaysa eh, aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa hambalyo hambalyo ayaan idin leeyahay waxaan u mahad celinayaa wasaaradda bahda waxbarashada oo iyo waalidiinta runtii eh, soo gaadhsiiyey eh, ardaydan maanta halka kan ku imtixaanka ku gelaysa dadaalkii ay muujiyeen anigoo og duruufo badna inay jiraan oo wasaaraddu runtii dadaal dheeraada ay geliso guud ahaan waxbarashada dowladdu eh, runtii eh, waxay diyaar u tahay ama ka go'an inay waxbarashada ay dadaal dheeraada ku bixiso oo ahmiyadda ay leedahay siiso iyadoo og in dal walba uu horumarkiisu ku xidhan yahay eh, waxbarashadiisa iyo tacliintiisa uu ku xidhan yahay Eh, intaa ka bacdi maanta waxaynu eh, furan doonnaa haddii alla yadhi eh, imtixaankii baynu furan doonnaa Eh, waxaan rajaynayaa guul baan idiin rajaynayaa waxaan rajaynayaa idinkoo maxay haytay a iyo b midhan wada helay inaynu eh, maxay tay dib u kulanno aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
habeenka gabagabada barnaamijka wareegayeena sida ogaana saxbel shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay barnaamijka markaasi hamiindisaha cusub ee madaxweynaha ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ah shaqo abuurka dhallinyarada loo sameynayo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo siyaabooyin kala duwan u hadlay barnaamijka uu ku dhawaaqay shalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
Een, arrinkaas madaxweynaha waa arrin wanaagsan waana wax la filayey madaxweynuhuna waa madaxweynaha hore oo dalka hore u soo maamulay oo qabiir ah aaminsan og xaaladda lagu sugan yahay dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay ugu yaraan boqolkii toddobaatan iyo shan dhallinyaro tahay waa shaqo la'aan madaxweynaha shaqooyin badan buu abuuri karaa warshaduu hirgeli karaa wuxuu hirgeli karaa waxa weeye kalluumaysigii wuxuu hirgeli karaa beerihii wuxuu hirgeli karaa mani shaqooyin fara badan maahan dhallinyarada in lacag la wada siiyo maahan dhallinyarada in maaragtay eh, dowladda ka wada shaqaynaysaan la dhaho marka waa aaminsanahay in madaxweynuhu uu hirgeli karo laakiin warkaas ilaahay runa ka dhigo Ah, waxaan odhan karaa maanta cid ah, dalkan iyo dadkan uga xog ogaansanay ma jiraan Ah, waxa uu ka hadlaayo waa waxaan qabaa inay tahay wax maskaxdiisa qaybta dambe taagnayd oo uu weligii ku haminayey uu dareensanaa xanuunna ku haysay waxaan aaminsanahay inuu ka mari mari- maridhalin- midho dhalin doono Ah, laakiin wax waliba waxay u baahan yihiin in la samro oo la sugo dhallinyaradu inayan degdegin dhallinyarta inuu shaqo abuur u samayn doono mudnaanta koowaad ay tahay aad iyo aad u soo dhoweyna waa barnaamij fiican haddaan nahanay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir aad iyo aad waxaan waxaan afartii sano ka horreeyey afar madaxweynayaashii hore waxaan heeday eh, duruufo shaqaale oona aana shaqaynin baagamuddo iska neen oo dhallinyaro badan oo waxbaratay oo iska joogaan kuwa da- ku- eh, shaqala'aan dartood u taariibay badanaa hadda dadka ee shaqala'aan waayey waxaan soo dhoweynaa madaxweynaha hadalkiisa Een, waxaan marka horete ku faraxsanahay maanta inaan soo hor istaago kaamarada dalsan t v Een, waxaan leeyahay hambalyo shaqada awadiin marka xigta haddaan u gudbo su-aashaad weydiisay Een, madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa ku mahadsan yahay in maanta yacni uu halkaa muxuu yani kaga dhawaaqo doorka ay leeyihiin iyo muhiimadda ay leeyihin dhallinyarada soomaaliyeed dabcan dhallinyarada waxaa weeyaan waa bulshada boqolkiiba toddobaatan bay ka yihiin Een, in badan baa maqalnaa in yacni sidaas ay yihiin haddana waxaad moodaa in yacni kaalin weyn aysan kala- ka lahayn ama ku lahayn een guud ahaan yacni waxaa weye nidaamyada jira ee dalka ama waxaa weeyaan hadday tahay yacni dhanka ganacsiga iyo siyaasadda iyo dhan walba maasha allah horta madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa waxaa waaye ninka maanta waddanka mas-uuliyadda oo ka saarantaha waaye hambaliyo madaxweynimadana soo dhowo waddanka adoo kuu baahan yahay Eh, taada kale markaa ka socono madaxweynaha wuxuu ka hadlay in doorkooda oo dhallinyaro siinayo maadaama dhallinyarada siinayo waxaa waaye madaxweynaha waa soo dhaweeyeynaa anigana waxaa waaye dadaalkeen dadaala ku dareynaa waddanka maanta aniganu u baahan yahay maadaama dhallinyar nahane waxaana lafdhabarta oo waddanka nahane waxaa waaye insha allah waa dadaalayna intii tabartana ilaahay garab aula gadaasanay anigana waxaa waaye meeshaana ka wadaynaa waxaan leeyahay horta waxaa waaye wax fiican waaye go'aankuu gaaro madaxweynaha maadaama isbeddel oo dalka ka dhacay aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa isagana waxaan ka rajaynaynaa wuxuu ballan qaaday inuu fuliyo dhallinyarada boqolkii toddobaatan waa shaqa la'aan wax shaqo abuur ay hayaan ma leh marka waxaan leeyahay madaxweynaha waa inuu ballantii uu qaaday oo u ballan qaaday dhallinyarada inuu yidhaahdo shaqa abuur ayaan u samaynaa inuu ballantaas fuliyo ayaan u rajaynaa insha allahu tacaala Een, runtii horta waa s- madaxweynaha shalay hadalku ku dhawaaqay aad baa u soo dhaweyn lahaa haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed Een, waana fikrad f- waa fikrad fiican Een, runtii waxa waaye haddana waxaa aaminsanahay meesha ugu habboona inuu ka bilaabay runtii sidaa wada ognahay waddankan toddobaatan iyo shan percentage waa dhallinyaro waddanka maanta waxaa een, baaba'aya oo tahriibaya ama badaha ku dhimanayana waa dhallinyaro marka runtii waxaa aaminsanahay madaxweynuhu meel fiican buu ka bilaabay waanu u ducaynaa inuu ilaahay la garab galo waa dowlad cusub oo weli curduna waxa waaye saa- een, waxaa yeelan kartaa adigu eh, caqabadaheeda yeelan kartaa waxaan waxaan leenahay horta een, madaxweynuhu shaqo fiican buu hayaa meeshuu hadda ka bilaabay si wax u wado waa ku ammaanan yahay Ee, haddii aan ka hadlay ra'yigii ku aadan ballanqaadka uu madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ballan qaaday inuu dhallinyarada soomaaliyeed shaqa abuur u samaynayo waxaan u arkaa feker aad iyo aad u wanaagsan kuna soo aaday xilli loo baahnaa sababtoo ah dhallinyarada soomaaliyeed waxay ku jireen daruuf aad iyo aad u adag oo s- jarrabi karta inay qayb ka mida nolosha ka dhacaan waxaana u sababa nidaam darri ee ma ahan horay u jirtay ee ma ahan in shaqala'aan jirto marka waxaan u arkaa boqolkiiba boqol fikir aad u wanaagsan waana fikir suurtogeli kara aadaan u soo dhoweynaynaa haddaana shacabka gaar ahaan haddaana dhallinyarada soomaaliyeed shaqa abuurka iyo waxqabadka bulshadana aadaa loogu baahan yahay Een, inkastoo madaxdu ballanqaadyo badan ay sameeyaan laakiin fulintooda mararka qaar ay adkaato Een, waxaa ognahay in dalku abaaro badan ay ka jiraan shaqa xumo bahasan ay jirto madaxweynaha marka waxaa looga baahan yahay inuu dhalin- dhallinyarada laftooda u waraysto wixii dadka halabuur kalena uu aad u taageero fikraddaas waxay tahay fikrad aad muhiim u ah Een, afarta sano uu joogane haddii ay hana qaado een, dadku da- maxaa la yidhahdaa dagaalada iyo waxyaabaha khadhibka waxaa gelinaya qofka nolol maalmeedkiisa iyo asaasiyaadkiisa oo meel saarnayn haddii qofkan asaasiyaadkiisa iyo noloshiisa meel la saaro waxaan rajaynayaa inuu waddanku nabad noqonayo ambad dar maxamed suudaani waxa uu hayaa wiil yar oo magaciisa ku sheegay cadde waxaana lagu hayaa degmada yaaqshid gaar ahaan xaafadda juungal afarta geed waxa uuna sitaa fanaanad gadooda iyo sarwaal militariya haddaba cidda alaale ciddii uu ka maqan yahay waxay la xiriiri kartaa nambaradan eberle xal sagaal toddobaatan iyo afar sagaashan iyo lix hal hal oo laga helo maama xasano xasan ama eberle xal shan lixdan iyo afar kontiyo afar afar toddoba oo laga helo dhaktar maxamed suudaani ama dalalsan innaga ayaa xiriirin doona insha allah ambad dhaktar maxamed suudaani waxa uu hayaa wiil yar oo magaciisa ku sheegay cadde waxaana lagu hayaa degmada yaaqshid gaar ahaan xaafadda juungal afarta geed waxa uuna sitaa fanaanad gadooda iyo sarwaal militariya haddaba cidda alaale ciddii uu ka maqan yahay waxay la xiriiri kartaa nambaradan eberle xal sagaal toddobaatan iyo afar sagaashan iyo lix hal hal oo laga helo maama xasano xasan ama eberle xal shan lixdan iyo afar kontiyo afar afar toddoba oo laga helo dhaktar maxamed suudaani ama dalalsan innaga ayaa xiriirin doona insha allah
mudahanaca barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saar aadaha dalsani magaalada muqdisho aqartan dhegeysta waan dhagintaa barnaamijkan hageysantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo